warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kula wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadaan warkii idinkugu heynana waxaa ka mid a dowladda oo soo saartay laba milyan oo lagula tacaalaya saameynta abaarta karaaniga cusub ee baarlamaanka oo la ansixiyey iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xogayaha guud ah ee qaramada midoobe kala hadlaya dagaalanka kooxda al-shabaab kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo arbaca taariikhdu waa labada bisha tobaniyo koowaad ee nofembar sanadda labada kun labaatan iyo labada ah intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid a qodobadan warka idinkugu hayno kuwa iyo kuwo kaleoo faahfaahsanba kusoo dhowaada madaxweynaha dalka william ruuto ayaa shaaciyey in dowladda dhexe ay lacag gaaraysa laba milyan oo shilin ugu talagashay ah in gargaar cunno ah la gaarsiiyo ismaamulada ugu daran ah ee abaartu saameysay waxa uu hogaamiyaha waddanka sidoo kale xusay inay kaashan doonaan saaxiibada kenya ee dhanka horumarka iyo shirkadaha sida gaarka loo leeyahay wada shaqeyn ayaa la doonayaa in lagu aruuriyo lacag dheeraad ah oo dhan toban bilyan oo shilin dowladda ayaa horey gargaar ka dhana abaarta u qoondaysay saddex dhibic laba bilyan ah oo shilin tani ayaa imaanaysa iyadoo maamulka qaran ee maareynta abaaraha ee n d m a uu sheegay in ay kasii dari karta abaarta ka jirta labaatan iyo sagaal ka mid ah ismaamulada wadanka inkastoo hadda ay jiraan meelo ay roobabka da-een sida nairobi iyo qaybo ka mid ah deegaanka lagdheer ah ee ismaamulka gaarisa golaha qaran ee xeerdejinta ayaa ansixiyey in samuel hinjoroge uu noqdo karaaniga baarlamaanka wadanka hinjoroge ayaa horey u ahaa agaasimaha arrimaha sharciga iyo habraacyada baarlamaanka waxa uu bedelay majel salaaya oo uu madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyaata u magacaabay inuu noqdo safiirka kenya ku matala wadanka namibiya xilkanna waxaa si kumeel gaar ah u sii haysay saara kiyoko guddiga adeega baarlamaanka ee b s c ayaa ku taliyey in hinjoroge laga dhigo kanaaniga baarlamaanka taasoo ay xildhibaanadu meel mariyeen waxaa markaasi laga soo xushay afar qof oo jagadan daneynayay kuwaasi oo la turxaan bixiyey jimcadii ama maalinkii jimcada ee aan kasoo gudubnay isla wararka kenya haddii markaasi dhegeystayaal aan kusii soconno guddiga waa guddiyada kala duwan ee baarlamaanka ayaa doortay gudoomiyahooda iyo ku-xigeenkooda xildhibaanka deegaanka endabas docr robert ayaa markaasi loo doortay guddoomiyaha guddiga arrimaha caafimaadka ee baarlamaanka halka ku-xigeen looga dhigay dhigiisa juka ingombo oo markaasi isagana ku-xigeena mudanaha bariga markawed ayaa loo doortay guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha badaha iyo waraabka waxaa ku-xigeen u ah dhigiisa bariga kroyo ee mwarwa masuri kitiama mudanaha deegaanka ee bolgot ayaa isagana waxaa markaasi loo doortay guddoomiyaha guddiga arrimaha difaaca ee baarlamaanka waxaana ku-xigeen waa dhigiisa waqooyiga mandheera meja bashiir cabdulaahi
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dalka aljeeriya uga qeybgalaya shirmadaxeedka dalalka jaamacadda carabta ayaa halkaasi kulan kula qaatay xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres isagoo kala hadlay dagaalka dowladda ay kula jirta kooxda al-shabaab ah iyo muhiimadda ay leedahay taageeridda beesha caalamka si loo soo abjiro madaxweynaha ayaa xogayaha guud ah ee la wadaagay horumarada ah ciidamada soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay ka sameeyeen dagaalka ka dhanka kooxda waxa uuna xusay in cunaqabataynta hubka oo laga qaado soomaaliya ay si weyn u caawinaysa dagaalka lagula jiro kooxda tan gobolka iyo caalamka intuba madaxweynaha jamhuuriyadda oo tilmaamay in dowladdiisa ay ka go-an tahay ciribtirka kooxda al-shabaab ayaa qaramada midoobe ka codsaday inay sii kordhayso taageerada bini-aadanimo iyo tan farsamo oo ay siinayaan dowladda soomaaliya si loo xaqiijiyo xasiloonida dalka soomaaliyeed ah iyo in ciidanka soomaaliya ay la wareegaan kuna filnaadaan ammaanka dalka xogayaha qaramada midoobe antonio guteres ayaa bogaadiyey dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah ee ku midaysan yihiin ammaanka dalka iyo dhammaystirka dowlad dhiska soomaaliya isagoo intaasi ku daray in qaramada midoobey ee soomaaliya ka taageerayaan dagaalka kooxda tayeynta ciidanka qalabka sida iyo arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada iyo deegaanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ah ayaa ugu dambeyn uga mahadceliyey qaramada midoobey taageerada ay siiyaan dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uuna adkeeyey inay sii wadi doonaan garab istaaga ay dalka iyo dadka soomaaliyeed ah u muujinayaan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir mudane caliyare cali oo wakiil ka ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho yuusuf jimcaale ayaa guddiga gurmadka heer federaal iyo hay-adda mareynta masiibooyinka ee soomaaliya iyo ururka ganacsatada daawaleyda soomaaliyeed ee suuqa bakaaraha uu horkacayay gudoomiyaha ururkaasi axmed cali suldaan ah iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka cali cabdulaahi ka gudoomay deeq dawo ah oo markaasi xoog leh oo iskugu jirtay lixdan iyo saddex nooc kana koobnayd laba boqol labaatan iyo saddex kartoon oo ay ku jireen dawooyinka naqaska aadna loogu baahi qabay sida uu sheegay maamulaha isbitaalka madiina isbitaalka madiina ayaa deeqdan lagu gudoomay waxaana lagu wareejiyey isla maamulka isbitaalkaasi caliyare cali ayaa markaasi u mahadceliyey ganacsatada ku dhiiratay inay markaasi barbar joogsadaan shacabkii ku dhaawacmay qaraxii labaatan iyo ama qaraxyadii labaatan iyo sagaalkii oktoobar ee bishii hore dowladda hoose ee muqdisho ah ayaa waxa uu sheegay inay ka diiwaangeshan yihiin ku dhowaada toban kun oo markaasi shirkadood oo aanan ahayn shirkado garab kurarata oo markaasi ah kuwo waaweyn oo boqolaal milyan oo doolar dadka caasimada degan ka hela balse waxaa gargaar ah shacabkii soo gaarsiiyey ayuu yidhi ama ka jawaabay codsiyadii la diray lix iyo toban shirkadood oo keliya sida uu sheegay gudoomiyaha ama gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maroo arrimahan ka hadlayay waxaa hadaladiisii ka mid ahaa kaashatada daawoleyda soomaaliyeed dhammaantiin idin mahad celinayna walaalayaal aad iyo aad u mahadsantihiin maanta halkaan waxaad noo keenteen deeq aad u ballaaran deeq weyn oo ballaaran oo madiina hosbitaal keliya aan ahayn isbitaallada dhan oo ahay wax ka tari karayaad noo keenteen halkaan waxaanu kula wareegnay lixdan iyo lix item oo ka kooban laba boqol labaatan iyo saddex karton oo sida agaasimaha isbitaalka uu noo sheegay ay ku jirto vontlin oo ah daawo muxuu ahay naqaska loo isticmaalo oo uu yidhi qalabkii waa haysanaa laakiin daawadii ma aanan haysan hadda waa ila kaftanteen waxaa tirahdeen ganacsatada sibaad u hujuntay qur-aanka waxaa ku jira suurad la yidhaahdo faweylu lilmusallina marka ayadda gadaal waxaa ugu jirtaa aladiina hum can salaatihim saahuuna marka waxaan rabaa inaadna keliya qaadan faweylu lilmusallina ee aad ku dartaan aladiina hum can salaatihim saahuuna yacni dadka annaga aan ka hadlayno ma aha ganacsatada soomaaliyeed ee xalaasha ah ee sidaanoo kale ummaddooda u garab taagan waxa aan ka hadlayno waa kuwa baadda bixi marka ninkii baadda bixiyana qofkii aan ka hadlayno qofkaas weeye qofkii aan baadda bixinna ilaahay ajirka xasanaadkan ha siiyo waana geesi waana taariikh hadda waa aragteen meeshii dhibaatadu ka dhacday waxa meesha burbursan oo ugu badan waa ganacsiga haddii dukaankaas aad leedahay ninkii baadda aad siisana aan u garan karin ninkaan markii baadda ku siiye waayo oo isku si adiga iyo dowladda idinla dagaalamayo waa meeshii madaxweynuhu uu sheegay meel dhexoo la istaaga ma lahan marka walaalayaal waa mahadsantihiin aadaan idinkaga mahadnaqaynaa waxaan runtii ka xumahay gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho waxaa ka rajistar garaysan sagaal kun oo shirkadood oo aan ahayn garab rarato oo kabaniyaal waaweyn ah ilaa iyo haddana waxaa gargaar dadka la soo gaaray lix iyo toban shirkadood oo keliya ah waa garan kartaan inta bangiya dalka ka jirta inta shirkado diyaaradeed ka jirta inta jaamacada ka jira inta xawaalado ka jira iyo ganacsiyo badan oo kala duwan waxaa nasiib darraha ilaa hadda lix iyo toban shirkadood keliya inay dadka soomaaliyed wax ugu deeqday waxaan markasta ku celcelinaynaa dadka soomaaliyeed walaalayaal wax loo soo gurmado waxaa ilaahay idiin dhiibay dadka walaalihiina oo dhibaataysan ilaahay waa idinku imtixaanayaa waxaan rabnaa inaad dadka caawisaan oo aad kaalmaysaan waxaan kaloo fursaddan uga faa'iidaysanayaa walaalayaalow inaan joojinno lacagta aan siino khawaarijta nimankaas waa jabeen nimankaas maantay qof ma awoodaan teleefontay u soo diraan wixii dadka lagu waabsan jira ma jirto annagana waxaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhahdo hawshaan marka ay naga dhammaato qorshaheenna koowaad iyo qorshaheenna labaad iyo saddexaad iyo afaraad wuxuu noqonaa inaan imaanno suuqyada oo aan saldhigyo ka samaysanno oo aan ciidan ganacsatada meesha joogto u dhigma aan geyno oo aan qofkii ganacsada oo aan aragnay inuu shabaab siiyey taageero dhaqaale annagana ciqaabtaas ciqaab ka mudan aan marsiinno idinku kuma jirtaan waana garab istaagteen waa abaalaan idinkaga haynaa daawadan ajir ixsaanan waa kahelaysaan aad iyo aadaan idinkaga mahad celinaya dhammaantiin waxaan kaloo rabnaa isbitaalkuna inuu deeqsi noqdo oo mar kasta dadka muqdisho jooga isbitaal madiina ay ka soo bilaabaane wixii loo dhiibay isagoo inuu sii kontribut gareeyo oo saaxiibadiisa kale isbitaaladana sii gaarsiiya sida haddaba shidaalkii markii la keenay konton maahan intii kale ee isbitaallada kale ugu daa waxaa xukun xabsi oo labaatan sano ah lagu riday haweeney dhalasho ahaan ka soo jeeda maraykanka oo lagu magacaaba allison fluke ikron waa afartan iyo labo sano jir laga soo qabtay dalka siiriya ka hor inta aynan dabayaaqadii bishii koowaad ee sanadkan la geyn maraykanka tani ayaa timid kadib markii lagu helay dembi ah in ay hogaamisay qeyb ka tirsan kooxda isku tilmaamto khilaafada islaamiga ee isis oo haween ka kooban xukunka maxkamadda ayaa yimid kadib markii ay alison khiratay dembiyo la xiriira argagixisada oo lagu soo oogay horaantii sanadkan labada kun labaataniyo labada sidoo kale waxay sheegtay inay weeraro ka geysatay gudaha maraykanka waxay kasoo hormuuqatay oo xukunka ku riday maxkamad ku taalla waqooyiga gobolka virginia ee dalka maraykanka